زال الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين إيه إن شاء الله تعالى waxaan halkan ku qaadan doonaa cashirkeenii sideedaad ee buugga gargaarka degdega ama fast aid waxaan qaadan doonaa cabirka cadaadiska dhiigga waxaan soo qaadanay darsigii kan ka horeeyey calaamadaha nolosha aadamiga inay yihiin afar waxaan soo qaadanay tembratureka ama heerkulka jirka baniaadamka lagu cabiro waxaan qaadanaynaa halkan ku qaadan doonaa cadaadiska dhiigga ama blood pressureka wax loo yaqaano cadaadiska dhiigga caadiyan wuxuu u kala baxaa ilaa saddex nooc ayuu u kala baxaa kuwa manual ah oo gacanta lagu bambeeyo inta badan ay dhakhaatiirta isticmaalaan kuwa digital ah ay dadka guryahooda ku isticmaali karaan iyo kuwo oo mataqaana qaliimada loogu talagalay oo waaweyn oo derbiyada lagu dhejiyo saddexdaas ayay u kala baxaan haddaba marka cadaadiska dhiigga waa awoodda cadaadiska dhiigga ee ku jira halbowlaha iyadoo laga soo cadaadinayo gudaha loona soo cadaadinayo dibadda nuuxnuuxsigiisa waxaa laga maqlaa halbowlaha derbigiisa sare ee arteriga cadaadiska dhiigga marka inta badan bibiga ama cadaadiska dhiigga waxaa laga cabiraa qofka qaangaarka ah waxaana loo qeybiyaa laba qeybood oo kale ah siastolic iyo diastolic siastolic oo ah midka kore iyo diastolic oo ah midka hoose haddaba qofka caafimaadka qaba waxaa laga doonayaa cadaadiskiisa inuu ahaado boqol iyo labaatan kor siddeetan hoos waana heerka ugu fiican oo dhallinyarnimada haddaba cadaadiska dhiigga dadka oo dhallinyarnimada ka baxay waxaan sheegnay boqol iyo labaatan ilaa siddeetan inuu yahay dhallinyaro qofka qofka markuu gaaro da-da afartanka ilaa iyo wixii ka koreeya caadiyan waxaa laga rabaa boqol iyo afartan ilaa sagaashan waana heerka ugu fiican haddaba marka cadaadiska dhiigga waxaa lagu cabiraa qalab loo yaqaano speg monometer saacad loo yaqaano ayaa lagu cabiraa waana saacadda lagu cabiro cadaadiska dhiigga waxayna tilmaantaa farqiga u dhexeeya siastolic iyo diastolic pressure oo aan soo sheegnay midka kore iyo midka hoose ayay tilmaantaa siastolic pressure midka kore waa cadaadiska sare ee arteriga kaas oo dhaca dhammaadka cardiac cycle yacni wareegga wadnaha hoose waana marka uu soo aruuriyo ventricleska uu dhiig ka soo aruuriyo ayuu meesha tagaa waa kawa siastolic ama cadaadiska sare ee arteriga uu sameeyo diastolic pressure waa pressureka ugu yar ee ay sameeyaan halbowliyaasha kaas oo dhaca bilowga cardiac cycle ayuu dhacaa tusaale ahaan heerka cadaadiska dhiigga ee qofka marka uu noqdo boqol iyo labaatan kor ama boqol iyo afartan kor ayaa loo yaqaanaa siastolic marka dhiigga hoose uu noqdo siddeetan ama sagaashan ayaa loo yaqaanaa diastolic fiiro gaar ah ee cadaadiska dhiigga oo kaca waxaa keeni kara cuduro fara badan oo ka mid ah cudurada ku dhaca wadnaha oo loo yaqaano heart diseaseska cudurada ku dhaca keliyaha oo loo yaqaano renal diseaseska cudurada ku dhaca beerka uurkujirta dhammaan waxaa kaloo keeni karaa naxdinta xanaaqa ama xanuunada joogtada ah ama farxadda intaba way keeni karaa haddaba marka cadaadiska dhiigga marka uu sareeyo waxaa loo yaqaanaa hypertension haddaba cadaadiska dhiigga marka uu sareeyo waxaa loo yaqaanaa hypertension waa waxa dadku ay dhahaan soomaalida dhiigkar marka uu hooseeyana waxaa loo yaqaanaa hypotension marka uu hoos u dhaco aan soo sheegnay intii loogu talagalay hoos ka maro haddaba dadka caadiyan meesha ugu hooseysa siastolic sagaashan diastolicna lixdan sagaashan hadduu hoos ka soo maro kan hoosena lixdan uu hoos ka soo maro waxaa loo yaqaanaa hypotension ayaa loo yaqaanaa garaaca wadnaha midka saddexaad ee ka mid ah calaamadaha nolosha ama pulse rate ama heart rate garaaca wadnaha garaaca wadnaha ama baalsaha waa tirada ama garaaca wadnahu uu sameeyo muddo hal daqiiqo ah ujeeddaduna waxay tahay in la ogaado firfircoonida wadnaha haddaba shaqada ama firfircoonida wadnaha oo isbedesha waxaa keeni kara kow exerciseska keeni kara jimicsiga ayaa keeni kara labo cabsida fara badan ayaa keeni karta waxaa keeni kara saddex welwelka iyo walaac ayaa keeni kara afar waxaa keeni kara jirooyinka ayaa keeni kara shan waxaa keeni kara daawooyinka qaar ayaa keeni kara uu qofka isticmaalo ama uu iska badiyo ama uu yareysto dikaanka wadnaha ama garaaca wadnaha xilliyada la cabiro marka measuring heart rate macnaha xilliyada la cabiro dikaanka wadnaha ee waxaa loo cabiraa si loo helo tirada saxda ah ee uu wadnuhu sameeyo daqiiqadii haddaba dikaanka uu wadnahu uu sameeyo daqiiqadii waxaa laga ogaan karaa qaybo badan oo ka mid ah jirka baniaadamka meelahaas oo ay ka midka yihiin halbowlayaasha dhiigga ee la shaqeeya wadnaha waxaa ka mid ah dhuunta ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah meelaha laga helo cumaacunta ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah gacanta ee arteriga mara ulnarka ayaa ka mid ah si kastaba ha aatee nuuxnuusiga uu sameeyo halbowlaha waa halka ugu sahlan ee laga cabiro dikaanka wadnaha meelaha macquulka ee laga cabiro ee dikaanka wadnaha waxaa ka mid ah kow ulnar artery oo loo yaqaano halbowlaha gacanta fariireyda ku toosan labo caritoid artery oo loo yaqaana halbowlaha qoorta ama luqunta ku aadan saddex popliteal artery oo ah halbowlaha jilibka hoostiisa ku aadan afar apex of the heart qaybta sare ee halbowlaha wadnaha ku aadan shan posterior auricular halbowlaha madaxa ee dhigta hoosteeda ah intaaba waxaa laga cabiraa garaaca wadnaha garaaca wadnaha ugu badan ama maximumkiisa sidee lagu gartaa tirada ugu sareysa ee uu sameeyo garaaca wadnaha ayaa waxaa keeni karta siyaabo kala duwan sida qofka oo sameeyo jimicsi walaac cabsi fara badan ama farxad haddaba dikaanka wadnaha waxay ku xiran tahay da-da qofka markasta waxay ku xiran tahay da-da qofka habka loo cabiro dikaanka wadnaha qofka xaaladiisu ay degan tahay islamarkaasna caafimaad qaba waxaa laga doonayaa dikaankiisu inuu noqdo daqiiqadii sida tan ee dadka waaweyn waxaa laga rabaa daqiiqadda inay noqdaan lixdan ilaa siddeetan garaaca wadnaha daqiiqadii shan iyo toban sano ilaa siddeetan jir caruurta siddeetan ilaa boqol ayaa laga rabaa garaaca daqiiqadii inay sameeyaan lix sano ilaa laba iyo toban jir caruurta yaryarka ama bebiska loo yaqaano oo hal sano jirka ah ilaa iyo lix bilood boqol ilaa boqol iyo afartan garaaca daqiiqadii ayaa laga rabaa wakhtiga la cabiro dikaanka wadnaha kow marka qofka uu dareemo xanuun xagga wadnaha ah laba marka qofka uu dareemo caafimaad dare guud saddex marka qofka la siiyo dawooyinka wadnaha fura haddaba dikaanka wadnaha marka uu sareeyo waxaa loo yaqaanaa tikicardia marka uu hooseeyana waxaa loo yaqaanaa bricardia bridicardia garaaca oo hoos usoo dhaca tikicardia ama tirada garaaca wadnaha oo saro marta dadka waaweyn waxay dhaaftaa boqol jeer daqiiqadii ayay dhaaftaa waxaa loogu talagalay aan dhahnay lixdan ilaa siddeedan hadday marka saro marto waxay dhaaftaa boqol daqiiqadii tiradan marka garaaca wadnaha ugu badan waxaa sameeya caruurta ayaa sameeya haddaba tirada garaaca wadnaha oo isbedesha waxaa keeni kara siyaabo kala duwan waxaana ka mid ah aan soo sheegnay jimicsiga waa keena haweenka uurka leh dikaanka wadnaha zaid ayuu u koromaraya daalka iyo walaaca fara badan wuu keenaya qandhada ama xumadda way keenaysaa dhiigyarida way keenaysaa dhiigkarkana sidoo kale wuu keeni karaa bridicardia waa marka dikaanka wadnaha uu hoos u dhaco dikaanka wadnaha hoos u dhaca ama uu hoos maro waxaa keena ama hoos uu ka maro lixdan jeer daqiiqadii waxaa loo yaqaanaa bridicardia sidoo kale waxaa keena iyadana marka uu hoos u dhaco garaaca wadnaha dikaanka bresharka ama dhiikarka qofka markuu ku dhaco sokorta dadka qaba sokorta markay ka dhacdo marka qofka cabsi ay soo wajahdo bresharka ama wuu kaca ama wuu dhaca saas daraaddeed marka bridicardia neefta dikaanka wadnaha hoos u dhaca intaas ayaa keenta casharkeeni sideedaad halkaas ayuu ku egyahay fajazaakum allahu khayran
ألف طهور عمت رحمة الباري أعادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهار